antu halkay ka timidna waxa weeyaan fasaaxa la-aantaasi halkay ka timidna waa tacqiidkii lafdiga aynu ku tilmaamaynay tacqiidka lafdiga ah waxaynu ku soo marnay in ereyada laystaba mariyo sharxeenaa yar baa kuu xalinaya wa abuuka muxamedun wa anta saqalaan buu yidhi saxda yari halkaasay sax ku tahay wa abuuka muxamedun wa anta saqalaan annaa yakuunu seebuu u ahaanayaa abalberiyati makhluuq oo dhan aabbahooda aadamu aadam seebuu makhluuq oo dhan aabbo ugu noqonayaa wa abuuka adiga aabbahaa muxamedun weeyaan waa mubtadiya khabare ma arkaysaa wa anta saqalaan adiguna saqalaan oo dhan ayaaba tahay kolkaa beytkaasi waa bilaa fasaaxa qaybta dambaana bilaa fasaaxa sababtay bilaa fasaaxa u noqotayna taqdiim iyo taakhiir baa ku jira waa tacqiid lafdiya ayaa beytkaa ku jira macnihi waad fahantaan u malaynaya waman jaahilu biwah wayajhalu jahlahu wayajhalu cilmii annahu biya jaahiluun waman jaahilun bi ayaan aniga garanayn wahuwa yajhalu jahlahu hadde jahligiisana ninkaasi jaahil buu kaga jiraa jahligiisana ma garanayo wayajhalu waxaa kaluu jahli kaga jiraa cilmii cilmigayga annahu isagu bi annahu isagu bi aniga jaahilun inuu iga jahli jiro cilmigayga noocaasana jahli buu kaga jiraa ninkani wuxuu doonayaa aniga ma cid baani aqoon inuu yidha u faanaya ma cid baani aqoon ayaan bal shaxa la sheegay ciddaan aniga garanayn buu yidhi ninkaan aniga garanayni waa nin ee xataa jahligiisana jahli kaga jira buu kuleeyahy jahligiisa ayuu jahli kaga jiraa waa murakabka ayaa saasa murakabku jahlig waa murakabka waxaa lagu tilmaamaa waa ninka jahligiisa aan garanaynin tusaale ahaan baashan yar waxaa la yidhaha shariid sow maaha baashaa yar nini ma garanayo waa basiidka hadda laakiin wuxuu og yahay inuuna garanayn oo jahligiisa uu isgaranaya inuu jaahil yahay uuna bahashan garanayn buu isyaqaanaa ninina bahashan yarna ma garanayo waad garanaysaa buu isleeyaho kabaa la yidhaahdaa xataa eeg inuuna garanayntii ayuuna garanaynin oo haddii la yidhaha bahashan maad garanaysaa haa waan garanayaa buu leeyahay kabaa la yidhahye ya kolka waa murakabkii buu kana noqonaya waa jahligii murakabka ahaa weeyaan jahliga qaybtii murakabka ahayd ayay noqonaysaa waa murakabkii waman yajhal ayaan waman jaahilun bi ayaan ani garanayn oo wahwa isagu yajhalu jahli kaga jira jahligu jahligiisa oo wayajhalu cilmi cilmigaygana aan garanayn annahu isagu bi aniga jaahilun inuuna igaranayn uu isagana usi jahli la'yahay beytkaasi waa bilaa fasaaxo sababta keensatay fasaaxo la'aantuna waa maxay waa tanaafur kalimaat takraar baa ku jira od arkaysa jaahil iyo jaahil iyo yajhal iyo waxaasa soo noqnoqday takraar baa ku jira waqalqaltu bilhami aladii qalqala alxasha qalaaqila hamin kulluhunna qalaaqilu qalqalada waxaa loo yaqaanaa ruuxoo degi waaya ruuxoo degi waayo dee isbaraanbaro weeyaan qalqaladu waqalqaltu waaban degi waayey bilhami hamigii sababtii alladii hamiga oo qalqala uu la taqalqulayo alxasha waa uurku jirtu qalaaqila hamin hami qalaaqishii baan ana la degi waayey oo kulluhunna dhammaantoodba qalaaqilu ay yihiin beytka laftarkiisu waa bilaa fasaaxo fasaaxa la-aantana maxaa keenay oo sababay waa tii iminka aynu ka soo hadlaynay wey beytkan ka horreeyuunbuu la mid yahay waqalqaltu bilhami aladii qalqala alxasha waa isku noocun weeyaan waa tanaafur baa ku jira wamaa miluhu fi nnaas ilaa mumallakaan abuu ummihi xayuun abuuhu yuqaaribu wamaa miluhu isagoo kale fi naasi dadka kuma jiro ilaa mumallaka nin boqortooyo la siiyey mooyaane oo abuu ummihi hooyadii aabbaheed abuuhu aabbihii uu yahay wamaa miluhu isaga oo kale isagaa nin lamida xayun oo nool fi naasi dadka kuma jiro ilaa mumallakan mooyaane oo abuu ummihi hooyadii aabbaheed abuuhu uu yahay oo yuqaaribuhu welibana muqaarib isaga ku samaynayo u dhadhowaan kara beydkaasi horaynu usoo sheegnayoo farasdaq baa ammaanayey hishaam saw ma ahayn hishaam kuu ammaanayay haddamaha hishaam ibnu cabdilmelig maaha hishaam ibnu cabdilmelig waa mumallaga laakiin hishaam ibnu cabdilmelig aabtigii oo hishaam la odhan jiray ayuu ammaanayaa waa halkii aynu odhan jirnay abti meel fiican laga raac buu yidhi soomaalidu abti meel xun laga raacun bay odhan jireene waa abti meel fiican laga raac waayo wuxuu tilmaamayaa hishaam ibnu cabdilmelig ninka abtiga u ah ayaa nin aad qaali u ahaa ahaa kolkaasuu yidhi hishaa ninkan haddaba waa hisha ninkan boqorkaa abtigiiye ninkaan nin lamida oo adduunka joogaaba ma jiro ilaa ninkan mumallagae boqortooyada haysta mooyaane haddii waa hishaam ibnu cabdilmeligii boqorka kaa unbaa kusoo dhadhow wiil kan boqorkaunbaa kusoo dhadhow oo kan boqorka ihibaa qiimahan yar iyo sharafta wuxuu ka keenay buu leeyahay abtigii abtigii buu ka raacay buu leeyahay sharafta kolka abti meel fiican laga raaci buu leeyahay kolka haddaynu xaggaa ka eegno wamaa miluhu fi nnaas wamaa miluhu isaga oo kale oo xayun welibana nooli fi nnaasi dadka kuma jiro ilaa mumallakan mumallag mooyaane mumallagaasoo abuu cafwan wamaa miluhu isaga oo kale xayun oo nool oo yuqaaribuhu u dhowaadaa fi nnaasi dadka kuma jiro ilaa mumallaka nin boqortooyo la siiyey mooyaane oo abuu ummihi hooyadii aabbaheed abuuhu isaguun aabba u yahay an maaragta halkaana inta tacqiida taalla inta alfaada istaba marsan maaragtaa maxaynu nidhi wamaa milu soo maynaan odhan xayun maynaan halkaa soo gelinin yuqaaribuhuna maynaan halkaa xayun nacti iyo ma- mancuud mayn sifiya mawsuuf maynaan iskaga dhigin fi naasi ilaa mumallakan abuu ummihi abuuhumaan xayu lagu kala faslinin mubtadiya khabarkiiba xayun lagu kala fasliyey sifadiya mawsuufkiina oo xayun iyo yuqaaruhubiina khabar baa lagu kala fasliyey ajnabi ka ah mustafniya mustatnu minhugiina waa la kala fasliyey iyagana waad aragtaa waxaas oo dhan kolkaa kalaamkaasi waa bilaa fasax macnaha la garan waaye waa tacqiid lafdiyaa ku jira macnaha lama garanayo sababta farasta ku kaliftay inuu beydkan tiriya mayaad garanaysaa waxa ku kalifay hadduu farasdaq odhan lahaa ninkan aan ammaanaya nin lamidihi ma jiro amaa ku soo dhodhowey ilaa boqorka mooyaane uu hadal cadsaa u odhan lahaa hishaan baa xanaaqi lahaa oo odhan lahaa ma anigoo boqora ayaad raaciyadaydii iga fadilaysaa kolkaasuu yidhi farasdaq ninkaana waan ammaanaya hadal dadkuna fahmi waayaanna waan ku ammaanaya kolkaasuu yidhi wamaa wamaa mitluhu fi nnaasi ilaa mumallakan abuu ummihi xayun abuuhu yuqaaribu ilaa malikin maa ummuhu min muxaaribin abuuhu walaa kaanat kuliybun tusaahiru ilaa melikin boqor xaggii oo maa ummuhu hooyadii ayna ahayn buu leeyahay min muxaaribin ree muxaarib ayna ka tirsanayn hooyadii oo abuuhu aabbihii kulaybun uu yahay walaa kaanat ma ahaato tusaahiruhu hadda taasi tuu sadah u noqotee buu leeyahay ninkani boqor buu ammaanayaa wuxuuna tilmaamayaa hooyadii inayna ka tirsanayn buu tilmaamayaa reerkooga oo boqorkan iyo uu ammaanayo hooyadii inay aad u kala fog yihiin buu doonayaa inuu ku ammaano haddaba hadalkii uu ammaanta uu samaynayey iyo qaabku u sameeyey aad looma garanayo runtii waad aragtaayoo kulaybun abuuhu kulaybun buu leeyahay dee waa ninkii carab oo dhani ay ku faani jireen waad- waana si fiican baad u garanaysaa baan u malaynaya carab oo dhan ayaa ku faani jirtay waxaa la yidhaahdaa ninkaasi ashraf min kulayb bay yidhahdeen inta badan ninkaasi kulayb uu ka sharaf badan yahay hadii la yidhaha waa meel waa meesha aan dee la dhaafi karin weeyaan kulayb kolkaa wuxuu doonayay inuu yidhaahdo ilaa ummihi ma ilaa ilaa melikin boqor ayaan la hadlayaa oo maa ummuhu min muxaaribin intaasi waa sax laakiin abuuhu kulaybun sow ma ahayn abuuhu walaa kaanat kulaybun iyo tusaahiruhuna wuu- walaa kaana tusaahiruhuna kulayb buu kala dhexaysiiyey walaa kaanat iyo tusaahiruhu tusaahiruhu baa isku xigtay kulayb buu kala dhexaysiiyey oo ajnabiya kulayb iyo abuuhuna way isku xigeen walaa kaanad oo ajnabiya uu kala dhexaysiiyey halkaana tacqiiqkii lafdiga ahaa ayaa yaalla laysa ilaaka ya caliyu humaamu sayfuhu duuna cirdihi masluulun nin buu ammaanayaa isna laysa ilaaka adiga mooyaane yaa caliyu caliyow humaamu humaam kaleba ma jiro humaam waa ninka waa kelmaddii xajaaj binu yuusuf uu jeclaysan jiray weeyaan humaam yaa ghulaam kolkii la yidhi waa kii xajaaj ka xanaaqay yidhi maadinanay tidhahda yaa humaam maad igu bedeshay humaam kolkaa macnuhu garanaya humaam macnaheega laysa ilaaka adiga mooyaane yaa caliyu caliyow humaamu nin kastoo werwer badan xambaarsanayba ma jiro sayfuhu hadda ninkan seefkiisu duuna cirdihi sharaftiisa duunkeega unbay tahay masluulun mid galka looga siibay ninkani seefta wuxuu u sitaa sharaftiisa unbuu ku badbaadiyaa waxaa jira kelmaddani fasaaxo ma leh kalaamkani kelmad hadda yaanan odhan waa kalaam kalaamkani fasaaxo ma leh sababtuu fasaaxo u yeelan waayeyna waa maxay sababta uu fasaaxo u yeelan waayey waxa weeyaan waxaa dhacday maxaanku idhaahdaa dacfu taaliif baa dhacay oo dacfu taaliifku halkuu ka dhacay qaanuunkii naxwiga ahaa baa la jebiyey ama la khilaafay halkaa laysa ilaaka ma arkaysaa damiirka mutasilkaa maxaa lagu tilmaamay naxwadu maxay ka aaminsan yihiin damiirka mutasilka ihi waxay yidhahdeen maa laa yubtada'u bihi alkalaam walaa yaqacu bacda ilaa maa laa yubtada'u bihi alkalaam waa waxa aan hadalka lagu bilaaban karaynin oo waa mamnuuc in hadalka lagu bilowdaa damiir mutasila walaa yaqacu bacda ilaa kolkaa kaninimuna qaacidadaa jebinin ilaa ka kolkuu yidhi qaacidadii buu jebiyey waxaan u malaynaya waad soo macmacaysiin karaysiin danta kale kasaa xilmuhu da lxilmi atwaaba suudadin waraqaa nadaahu da nadaa fi duura almajdi kasaa xilmuhu waa dacfu taaliifkii unbaa imika bilowday dacfu taaliifkii unbaa ku jiro xilmuhu damiirka ah ayaa mutaakhir ilaa la- eh, ilaa rutbati ilaa lafdin wa rutbatin ayuu u noqonayaa kolka insha allahu tacaala halkaa waxaynu kaga baxnay in yar aynu ka taabanay intii aynu ku tadbiiqii aynu ka soo qaadanaynay waxyowga ama ceebaha fasaaxada kalaamka dhimaya ama wax u dhimaya fasaaxada kalaamka fasaaxada mutakalimka fasaaxatu lmutakalim fasaaxatu lmutakalim cibaaratun waxaa laga cibaareeyaa can ilmalakati malaka ayaa laga cibaareeyaa allatii malakada oo yaqtadiru biha uu ku awoodayo saaxibuhaa ninka saaxiibkeegiihi cala tacbiiri tacbiir uu ku awoodayo can ilmaqsuudi maqsuudka uu ka cibaareeyo bikalaamin kalaam uu ka cibaareeyo kalaamka oo fasiixin fasiix ah fii ayi garadin kaana garad alla garadka uu doonaba garad alla garadka uu doonaba waxaa jira waxaa jira mutakalimka fasaaxadiisu waa maxay goormaa la odhanayaa waa mutakalim fasaaxa leh waxa mutakalimka fasaaxadiisu waa cibaaratun can ilmalaka malakada maad garanaysaa almalaka waa sifatun raasikhatun fi nafsi baa malaka la yidhahdaa cilmiga shay kastood barataa marna malaku taagan yahay marna malaka ma taagan xataa xaaladaa ka sokaysa cilmigu mar xaaluu kuu taagan yahay marna malaku kuu taagan yahay marna intaa waxba kuuma taagnaba hadda tusaalaan ku siinaya iminka sawma xifdisnid faatixada nin kastaa su faatixada ma xifdisno xifdigaa faatixadu ma malaku inoo taagan yahay waa kumaa yidhahda salaadii baa soo dhowo faatixadii baan sii jilcini ma jirto sow maaha nin alla nin odhanayo faatixadaan sii jilcinaya oo salaaddii baa soo dhow ma jirto laakiin la socoo qur'aanka kale xifdigiisu ma saasoo kaleu inoo taagan yahy sida faatixada haddaadan weligaa faatixada aqrininaadan iloobin baa laga yaaba waa haa oo kale haa iyo maya haa iyo maya miyaad jilcisaa waa maya sow maaha haa dee waad garanaysaa waxa haa ah haddii lagu yidhaha waxaa maad haysaa haa iyo maya midkaad ugu jawaabaysaa jilcinkaagama baahno waayo malakay gaadhay waxaad xusowsataa waxaad aragaysaa nin weyn baad arkaysaa oo inta farta inta qacanta la qabto alif qor la leeyahay soo saa u qori lahaa buu xaggaa u jeedinaya xaggaa kale ayuu u jeedinaya adiguna iminka adoo sii jeeda alif baad qoraysaa alif waa sii jeeda waad arkaysaa ba'da eeg hadda qaabkaan u qoro ma iga baahan tahayba waa heer malakay gaadhay cilmigu markuu malaka gaadho waa waxa aan jilcinna kaaga baahnayn dareenkaaga inaad usoo jeedisana aan kaaga baahnayn markaasaa malaka la yidhahdaa wax iska caadi oo daruuri ku aweeyaan kolkaas xaaladuna waa waxa ilowga xaalada maxaa xaalad loogu magacaabay litaxawulihaa soo waxa werwareega soo maaha cilmiga kolkii ilow uu aqbali karayo mar buu ilowga aqbali karaa iminka qur'aanka haddaadan gurigaa aqriyin ilow buu aqbali karaa ilow wuu kaa aqbali kara waad iloobaysaa kolka haddaba cilmiga qaybtaa ilowga aqbali karaysa ma arkaysaa xaalaa la yidhaahdaa intaad shayga iloobi karaysid cilmi maaha malako laakiin waa xaalo wuu kaa wareegi karaayo taxawul buu samayn karaa laakiin haddii ilow marnaba uuna aqbalaynin waa haa oo kale kuma haa iloobaya weligaa haddaadan haa ku hadlin ood iska badaysid iltijaabi adiga oo haa ha ku hadli iloobi maysid sidaa ubaad haa u garanaysaa kolka haddaba cilmigu malakada wuxuu yahay waxa aan istixdaar kaaga baahsan kaaga baahnayn fasaaxatu lmutakalimi ninka mutakalimkaa fasaaxadiisu cibaaratun waxay cibaaro ka tahay can ilmalakati malaka ayay cibaaro ka tahay malakadu waa sifadaa raasikhada ee nafta rusuuqday weeyaan allatii taasoo yaqtadiru biha uu ku awoodayo saaxibuhaa ninka saaxiibkeegiihi cala tacbiiri inuu cibaareeyo can ilmaqsuud uu ka cibaareeyo kolba macnuhu doonayo bikalaamin fasiixin kalaam fasiixa fii ayi garadin qarad alla qaradka kaana uu ahaadaba qarad alla qaradka mutakalimka fasiixa waxa la yaqaan waxa la yidhahdaa ninka hadalka fasaaxada leh ku hadla maaha hadda iska ilaaliyo weligii mutakalimku goormuu fasiix noqonaya maaha ninka hadalka fasaaxada leh ku hadla waa ninka markuu hadal is yidhaa jaanib alla jaanibka noloshiisa ka tirsan uu ku hadal is yidhaahdaba hadalkiisu uu fasaaxo noqonayo xataa weligiiba yuuna hadlin hadduu doono yuuna hadlin be hadduu markuu hadal is yidhaahdo hadal fasaaxale uu ku hadlayo maxaa la odhanayaa waa fasiix laakiin hadduu ninkani maalin intuu hadlo hadal fasaaxale uu ku hadlo laakiin ilaahay carabkuna uu waafajiyo ee sifa raasikha ayna ahayn ee istixdaar buog buu malaa soo daalacday markaasuu maalintaa hadal cajiiba ku hadlay miyaa la odhanayaa waa fasiix lama odhanayo malaka ma hadi taas malakadu waa haa oo kale kolkii guuta wax kastood ku hadal istidhaahdaba hadalka qaybtiisa macaan kolka dooran karaysa weeyaan hadalka qaybta macaan markaad dooran karayso ayaa la odhanayaa ninkani waa mutakalim fasiixa ha isdhibina tusaalaa jiray nin waxaa jiray ra'da ayuuna ku hadli kari jirin nin ra'daba aan awoodu ulahayn baa jiray mar kasta kelimad ra'a wuu xishoon jiray mar alla marka ra' ku hadla la yidhaahdo wuu baqi jiro wuu xishoon jiray maalin maalmaha kamida nimanba imtixaanayo waxay yidhaahdeen waryaa waxaad tidhaahdaa itrax rumxak warkab farasak bal kelimaddaa dhabaa la yidhi waa maxfal idin kaalay baa waa nin idinoo caana kaalay kaalay baa la yidhi kaalay hadda waxaad tidhahdaa in halkan ka hor tidhaahdaa idrax rumxak warkab farasak idrax maynan ra' ku jirin rumxaka maynan ra' ku jirin irkab miyaynan ra' ku jirin farasaka maynan ra' ku jirin eeg waa la imtixaanayaa waa maxfal idin wakti uu ku fikirana lama siinin uu soo dhaqaaqay uno wuxuu yidhi uun alqi qanaatak waclu jawaadak eeg idrax maxaa la macno ah alqi laakiin ra'dii uu iska ilaaliyey ma arkaysaa kuma hadleen qanaataka iyo rumxaka mayna isku mid ahayn kolkaa qanaataka oo bilaa ra'a ayuu doontay ayuu doortay halkii eeg irkab iyo uclu mayna isku mid ahayn irkab fuul iyo waclu kor noqo wey waa isku mid uun baycudadii bilaa ra'da ahayd buu doortay farasaka uu ka leexdo jawaadaka jawaadkuna waa farasun buu ahaa wuxuu yidhi un alqi qanaataka waclu jawaadaka daway yaabeen oo iskaga dhaqaaqeen fasaaxadu waa taas oo kale waa nin aan sii fikirin oo marka war hebelow xataa mawduuca yar bal ka hadal la yidhaahdo isla markaaba dedejin kara mutakalimka fasiixi ihi waa mutakalimka noocaas oo kale ah fasaaxatu lmutakalimi mutakalimka fasaaxadiisu cibaaratun waxaa laga cibaaraynayaa can ilmalakati sifa ayaa laga cibaaraynaya allatii sifadaasoo yaqtadiru uu ku awoodayo bihaa iyada uu ku awoodayo saaxibuha ninka saaxiibkeegiihi cala tacbiiri cibaarayn buu ku awoodayaa can ilmaqsuudi maqsuudka laga cibaareeyo bikalaamin kalaam oo fasiixin fasiix ah fii ayi garadin kaana garad alla garadka uu doono fayakunu wuxuu noqonayaa qaadiran mid awoodaya bisifati alfasaaxa fasaaxada sifadeeda ahaabitati ee sugan fii nafsihi naftiisa calaa siyaaqati alkalaam kalaamka inuu dhalaaliyo mutamakinan wuxuu makansanaya min atasaruf inuu werwareego fii duruubihi anwaacdiisa basiiran wuxuu og yahay oo wuxuu garanaya bilkhawdi dhumbashada fii jihaatihi jihooyinkiisiyo wa manaaxihi manaaxidiisa oo si fiican u dhumban karayo as'ilatun cala alfasaaxa yutlabu ajwibatuha adaa lagaa rabaa jawaabtaa nin kastowba ma hiya alfasaaxa lugatan waistilaaxan bal hadda soo qor fasaaxada luqada waxa loo yaqaaniyo istilaax waxa loo yaqaan ma aladii yuusafu bilfasaaxa fasaaxada maxaa lagu sifeeyaa waxa fasaaxada lagu sifeeya ibna sheeg bima takhruju lkelimatu can kawniha fasixatan kelmaddu maxay kaga baxaysaa fasiix inay noqoto ma hiya fasaxatu lmufrad mufradka fasaaxadiisa bal ii sheeg ma huwa tanaafuru lxuruuf tanaafuru lxuruufka bal taabo wailaa kam yanqasim muxuuse u qaybsamaya ma hiya algharaaba haraabadu waa maxay wamaa muujibuha kawaajibiye keenaana waa maxay ma hiya mukhaalafatu lqiyaas mukhaalafatu lqiyaasku waa maxay ma hiya alkaraahatu fi samci karaahiyada samciga la karaahiyeysiinayaana waa maxay ma hiya fasaxatu lkalaam waa maxay wabima tataxaqaq maxayna ku suurtoobaysaa ma huwa tanaafuru lkelimaat tanaafuru lkelimaatku waa maxay wamaa muujibuhu ka keenaana waa maxay waajibiya wailaa kam yatanawac imise u noocoobaya se tanaafuru lkelimaatku ma huwa dacfu taaliif waa maxay ma huwa ma huwa tacqiid waa maxay tacqiidku wailaa kam yanqasim imise u qaybsamay ma huwa kasratu takraar kasratu takraarka ii sheeg ma huwa tataabucu lidaafaat tataabucu lidaafaat kasta iyo tilmaan ma hiya fasaxatu lmutakalim mutakalimka fasaaxadiisa bal waxay dhiga taabo jawaabaadka iyo su-aalaadkaa yar ma arkaysaa maskaxdaadaa lagu soo jeedinayaa maskaxdaada ayaa lagu soo jeedinaya waa shay iska daruuriya weeyaan haddii waalidkaagu adigoo ciyaala cuntada afka kugu gurayay waa inuu maalmaha barhkood ku yidhahda bal hayi darsa haddaan ku eege wuxuu eegaya qaabkaad u darsato cuntada haddii cashirka laguu sharxayay waa in kelmadaha barhkood laguu daayo oo aduu sharax lagu yidhaahdo kolkaa maadaamu sheekhu yutlabu ajwibatuha ku yidhi adaa lagaa dalbaya ardayow jawaabteeda horta waa basiid waa basiid laakiin waxaad samaysiin insha allahu tacaala berri bal iisoo yar hormariya haddaad haddaad awoodiin jawaabaha inta soo qortiin cashirkeena iga soo yar hormariya insha allah halkaa inoogu joogo